halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaaliyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha mayna waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra ciidla nuur
hadda waxaa soo kordhay runtii bangigii ay ay la shaqayn jireen oo mataqaana ay xawaaladaha balada m s b ga xawaaladnama yidhaho hadda m s b ba magacaasa la isticmaalaa oo ah money service business ay la shaqaynay ayaa bishan sagaalkeedii ama sideedeedii wuxuu sameeyey oo qad soo diray wuxuu dhahay bangiyadii wuxuu dhahay bangiga bangiga degdeg ma lama shaqayn karo kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis sugulle oo ka tirsan ururka shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee dalka maraykanka oo ka warramaya digniin shaqo joojin ah oo u soo gudbiyey bangigii ugu dambeeyey ee xawaaladaha soomaalidu la shaqaynayeen waraysi ayaannu idiinka haynaa qodobada kale idaacaddeena saaka aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mida wafdi ka socda somalilan oo dalka maraykanka booqasho ku yimid waxaa kaloo aad maqli doontaan macallimiin maraykan oo isku diyaarinaya inay socdaal ku tagaan goobo kala duwan oo ay ka kala yimaadeen ardayda soomaalida ah ee wax u dhigaan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
madaxweynaha nigeria goodluck jonathan ayaa diiday inuu sii daayo maxaabiista boko xaram si ay u sii daayaan iyaguna hablaha yar ee ay afduubka u haystaan wasiirka arrimaha afrika ee dalka britain mark simons oo shalay la kulmay madaxweynaha nigeria ayaa saxaafadda ugu warramay magaalada abuja waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu arrintaasi si cad u diiday madaxweynaha nigeria ayaa tilmaamay inuu wax wada hadala ama gorgortana la geli doonin kooxda xagjirka ah ee boko xaram dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka borno ee dalkaasi nigeria oo ah gobolka ay boko xaram hablaha ka afduubteen ayaa sheegaya in dadweynaha ku dhaqan tuulo gobolkaasi ku taala ay iska difaaceen weerar ay boko xaram soo qaadeen mid ka mida wargeysyada dalkaasi ayaa ka soo xigtay xildhibaan ka soo jeeda gobolkaasi in kooxo is-abaabulay oo dadweynaha gobolkaasi ah ay dileen ku dhowaad laba boqol oo ka mida ururka boko xaram kuwo kalena ay qabteen kooxaha gurmadka ee ku sugan galbeedka dalka turkiga ayaa baadi doonaya ilaa iyo haatan inay jiraan dad nolol lagu soo samato bixin karo oo ka badbaaday qarax koronto ka dhacay oo meel dhuxusha laga qodo halkaasi oo ay ku dhinteen laba boqol iyo shan iyo afartan qof shilkaasi oo lagu tilmaamay inuu yahay masiibadii ugu weyneyd ee soo marta dalka turkiga gaar ahaana sharikadaha macdanta baadha hal mar gudahood shirkadaha macdanta soo saarta ayaa sheegtay in ku dhowaad afar boqol iyo konton qof oo macdan qodayaalo lasoo badbaadiyey halka dowladda waddankaasina ay sheegtay in ilaa iyo hadda boqol iyo labaatan qof la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan goobta qaraxaasi ka dhacay ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa isagu tegay goobta uu shilkaasi ka dhacay
dalka ukrain ayaa lagu qabtay wadahadallo loogu magacdaray kulanka midnimada qaranka arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalinun kadib markii kooxaha taageersan ruushku ay dileen toddoba askari oo ku sugnaa bariga dalka kulanka midnimada qaran ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo mudanayaasha baarlamaanka iyo saraakiisha sare ee dalka ukrain waxaana kulankani uu qayb ka yahay hanaan cusub oo xal loogu raadinayo mashaakilka ukrain waxaana hanaankani soo dejiyey ururka nabadgeliyada iyo iskaashiga ee qaaradda yurub hanaankan ayaa dhigaya in dowladdu iyo kooxaha goonigoosatadu ay kulmaan kooxaha goonigoosadka ayaa iyagu kulankaasi aan kasoo qaybgelin sidoo kale madaxweynaha ukrain ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyey waxa uu u muuqday inuu aada uga soo horjeedo qorshaha ay wadaan kooxaha goonigoosadka ah ee taageersan ruushka
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington sharikadaha xawaaladaha ee waqooyiga ameerika ayaa walaac ka muujiyey go-aan ka soo gaadhay bangi laga leeyahay dalka maraykanka oo ahaa midka keliyaha xawaaladaha la shaqaynayey bangigan ayaa toddobaadkii toddobaadkan waxa uu shaaca ka qaaday inuu joojinayo wada shaqayntii ula lahaa sharikadaha xawaaladaha arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo toddobaadkii hore aqalka hoose ee koongareska maraykanka uu ansixiyey xeer fududaynaya shaqada shirkadaha xawaaladaha si aan haddaba arrimahaasi wuxuuga ogaana ayaa xuseen barre aadan waxauu khadka telefoonka ee magaalada minneabolis kula xidhiidhay cabdicasiis sugulle oo ah kusimaha madaxa ururka shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee waqooyiga ameerika ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal sida ay wuxu dhaceen xuseen runtii waxaway arrimaha xawaalada muddo badanba waxaa socday dhibaatooyin ku saabsan dhinaca bangiyada oo la shaqaynta bangiyada baryahan dambena runtii laba sano ka hor ayay dhacday arrintaasu ama saddex sano kahor aan idhaahdo iyadoo adag bankigii hal bangi oo la shaqayn jiray ayaa ka xiray kabacdii waxaa la helay oo runtii yani bangi kale oo runtii arrintii u furay ama bangiga yaryar oo runtii la shaqeeyay baa jiray inkastoo sidii dhibaatadii ay socotay oo muddo dheer baa runtii ay ku jireen dhibaato weyn oo dhinaca bangiga ah hadda waxaa soo kordhay runtii bangigii ay ay la shaqayn jiray oo mataqaana ay xawalada barada m s b ga xawalaadnama yidhaho hadda m s b ba magacaasa la isticmaalaa oo ah money service business ay la shaqeynaya ayaa bishan sagaalkeedii ama sideedeedii wuxuu sameeyey oo qad soo diray wuxuu dhahay bangiyadii wuxuu dhahay bangiga bangiga degdeg oo lama shaqeyn karo m s b ga soomaalida ilaa dhowr iyo labaatan dhowr iyo toban ay ashuusay dhowr iyo toban xawaalad ama m s b ayaa la shaqeynayay ayay mataqan qaar badan warka loo soo direen ay leeyihiin shaqadii laga bilaabo june twentieth accountkina waan xiraynaa shaqa dambena ma qaban karo ku saabsan dhinaca lacagtiin inaad yaxayno ama idiin diro maxay tahay markaa sababta uu bangigaasi saas idinku yidhi sababta bangiga ay sheegeen waxay runtii waxay noo sheegeen arrinta si cad bay noogu sheegeen ay yidhaaheen arrintan waxay waxay ka imanaysaa dhinaca federaalka ama hay-adaha la shaqeeya dowladda federaalka oo qaybta lacagaha ama treasuryga khaas ahaan ururka la yidhaho fencent amin ururka maaha hay-adda la yidhaaho fencent ama ama loo yaqaano also mid kale jirta iyadana la yidhaaho o c c ofag hawyadahaasi waxay qaabilsan yihiin lacagaha dibadaha loo diro arrimo noocaasa waxaana la asaasay after nine eleven so qolooyinkaas ayaa bangiyada u taga runtii su-aalo badan weydiiya waxyaaba badan audit bay ku sameeyaan bangiga marka marka ay ay u tagaan su-aalo badan bay weydiinayaan wax badan bay waraaqa ku saabsan bay weydiinayaan si ula dhaqmaan m s b ga la shaqeeyaan bangiga marka wuxuu dareemayaa pressure badan iyo in xataa kharaj badan la saaro mataqaana ama ha noqoto ganax ama ha noqoto insurance oo kor u qaado marka bankigii wuxuu gaarayaa go-aana marka hawshan maadaama saa u adag tahay yani ma rabo inuu shaqadii sii wado sidaas ayay uga baxeen waayo haddii uu bangigan go-aankiisa ku adkaysto marka maxay tahay dhibaatada idinla soo darsi karta dowladaha way ogtahay yani arrintan lacagaha la diro oo m s b ga soomaalida inay yihiin lafdhabarta wadankeena soomaaliya ama africaba ha noqoto dadka aada ogtahay dhibaataysan oo fara badan qaxootida ku jireen ama ama xataa bisint ha noqoto waxa ay ku taagan yihiin waxa lacagaha loo diro maraykan iyo qaas ahaan maraykan ayaa ugu badan iyo yurub meelo badan haddii lacagtaas istaagtana dhib fara badan ayaa dhinaca imanaysa runtii dhinaca dhaqaalaha dhinaca mataqaana humanitarianka biniaadnimada dadka mataqaan dhibaataysan iyo dhinaca runtii securityga lafteeda uma ficna inay istaagto inay socoto oo barnaamijkaas runtii uu ay dowladda xal u raadiso ayaan ku dadaalaynaa
waa tahay laakiin tallaabadani waxaad muddaa inay kusoo beegmayso iyadoo aqalka hoose ee koongareeska maraykanku uu meel mariyey xeer ansixinaya in xawaaladuhu ay sii shaqin karaan
walaahi xuseen oo runtii markaan ku joogo arrinta bank dadka biilka xogaa waxa muda dadka qaarkood inay aanay si fiican u hufsan biilku waa jira runtii oo keith allison aada u mahadsan yahay iyo eric paulson iyo rag kale oo hawsha kala shaqeeyey laakiin meeshii la rabay runtii ma gaarsiisna waa guri step baan oran karaa hooga adigu step yar waaye laakiin waxay u baahan tahay in lasii xoojiyo lano hadda waxa weye barnaamijka wuxuu hadda sheegaya keliya biilka waxa weye in stateska ay wada shaqeeyaan federaalka oo runtii arrinta ay ka qaybgeliyaan taasina runtii m wax banki noo furaayo ranaway oo banki furaysa oo mataqana m s b ga soomaalida khaas ahaan banki u furaayo next month or two months ma ah waa arrin bilaabatay waaye oo weliba aada ku bilaabatay mataqan si xoogaa week ah aan rajeynayno inaan xoojino oo arrintan maadaama nagu soo haday nagu soo baxday oo arrintan dhibaatada timi aan mataqan barnaamijkii xoog saaro oo sida sanadka oo kale aqalka oo maraykanka inuu tago biilku isagoo markaa xoog leh wax qaban kara dhibaatada wax ka qaban kara laakiin sida hadda uu yahay runtii wax weyn nagama qabanayo dhibaatada nasoo faastaa maxay tahay marka tallaabada hadda idinla gudboon haddaad tihiin xawaaladleyda soomaalida wallahi hadda waxaan runtii m s b waxaan isugu nimid ilaa iyo dhowr iyo toban m s b oo xirku wararkooda u badan yahay minneapolis minnesota waxaana ku tashanay runtii inaanu dagaalano oo maanaha dagaalka waxaan ka wadaa systemka inaan runtii aan ka faa'iidaysano waxyuu noo gol yahay oo ah inaanu electoral officialska la fadhiisano khaasatan senat senatorska isdada aan ku nool nahay oo soomaalidu ku badan yihiin sida minnesota washington ohio iyo meelo kaleba oo runtii in ay naga caawinaan arrinta senatka maadaama arrintana soo soo saartay biilkiina oo hadda houskii u baasiyey inay sii xoojiyaan oo arrinta wax nagala qabtaan waxa keliya arrinta wax ka qaban karo runtii waxa weye bangi maaha cid kalena maaha waxa weye in sharciga hadda wadankan u yaala oo adkeynaya lacagaha in la diro wadankan si hore oo si saxa loo diro ayaa aada u adag runtii waxyaaba badan ayaa jira oo ay dowladdu ka taxadirayso waanu dareemaynaa waana loo baahan yahay laakiin waxaa rabaa businesska inuu socdo securityga iyo wadanka iyo dhibaatada laga ilaaliyo marka labada arrimo si loo waf- laisku waafajin lahaa waxaa wax ka qaban kara waa nimankan eh, wadanka loo doortay oo sharciga iyo nidaamka ay ilaaliyaan kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis sugulle kusimaha madaxa shirkadda xawaaladaha soomaalida guddoomiyahooda oo khadka telefoonka ee magaalada minneabolis koo dhaweyta ugu warramay xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaal ay isaga iyo wafdi uu hogaaminaya ku yimaadeen dalkani maraykanka waxaa kaloo uu ka hadlay guddi madax dhaqameed ah oo ka tegay magaalada muqdisho oo booqday magaalada hargeysa wasiirka ayaa haddaba daqiiqada ka hor sahre ciidla nuur uga warramay arrimahaasi iyo kuwo kale ee walaal waad salaaman tahay saan kadibna waanu ee, waxaan u imid safarkayga intii inaan la kulmo ee, dowladda maraykanka aan kala kulmo dhowr balamood oo halka laga sameeyey haddii ii suurto gasho ee, xilligan oo aan aan janis u helo ee, dabaaldega aan kala qaybgeliyo priorityga koowaad iyo ee, reer somaliland u imi marka waxaan kala qaybgeli doo kala qaybgeli doonaa insha allahu tacaala ee, w- ee, jaaliyada reer somaliland jooga maraykan iyo canada ee, waxaan ee, kulli waqtiga aada buu tight u yahay oo waxaan filaya ilaa shan xafladood baa qorshaysan aan ka qaybgelayo shantaa xafladood dabadeed ee, markaan kala qayb galo insha allahu tacaala oo ah ballamo ay dabadeed ku dhegayin baan isku dayi doonaa ballamo wixii iga suurtagala haddii alla ka dhigo waxaanan insha allahu tacaala isku dayayna haddii alla ka dhigo inaan kala qayb galo ee, washington iyo ohio iyo ee, minnesota ee, iyo ilaa canada inaan kala qayb gala baan insha allahu tacaala isku dayaya waxaananu kulliba tahay ee, xafladda iyo kala qayb galka dabaaldega waxaa ii dheer kulliba inaan wadadii ergaabo farariskeeda sanadkan ee timliga lagu soo qaadi doono kala ee, ku weydiin doono dhinaca kale wasiir waxaa jira ee, wadada ceerigaabo dad badan baa ee, siyaabo kala duwan u turjumay dadka qaarila hadda waxay leeyihin lacago tiro badan baa la ururiyey wadadiina ilaa hadda wax muuqda lama sameynin haatan farraysin baad ururinaysaan sidaad ii sheegtay ilaa hadda wadadaasi halka idiin maraysaa Eh, waa wadada horta waxa ay ahayd stages iyo stagekii horeeyay waxay ahayd inaanu eh, helno runtii dhaqaalahan u helno iyo dhaqaalaha runtii waxna dawladda bixinaysa waxna bulshada laga ururinayay dhaqaalaha bulshada naga soo gaadhay ballanqaadka mooye maaha weli dhaqaalihii intaanu ugu talagalnay laakiin si dawlad ahaan anagu eh, lacag ilaa lix milyan iyo bar ilaa soddon milyan ku dhow baan u qorshaynay oo ugu talagalnay oo waxa weeye u diyaarsan marka inta tayadan aanu diyaarinay ta bulshadan aanu sugaynay yani aanu runtii markii hore wadada dhaqaaqeeda la sugaynay iyo runtii qalabkii iyo diyaargarowgeeda wadooyinku wax sahlan maaha qalabkii iyo diyaargarowga marka qalabkii waa noo yimi la- lacagtii tii dawladda wax badan baa gacanteeda ku jira tii waxa weeye bulshada in badan ay ballanqaadiyo wax la soo gaarayba way jiraan waddadana bilowgeedii waa la bilaabay waa ka arkeysan baan filayaa saxaafadda ee, labada koone waa laga bilaabay dhexdana waxaa laga wadaa mobilizationka iyo diyaargarowga wax la yidhaahdo ee, waxa weeye toban kilomitr baa imika ka socda marka laga beedho ee, waxa weeye inaaf badoobe toban kilomitr xagga shay ka socdaan oo qorshadeedii loo wadaa way horreeyeen surveygii iyo ee, waxa weeye alignmentkii ama yani simistii wadada iyo qorshaheedii meeshii maraysay iyo meeshay ka beedhaysay meesha meesha la marinayo ee, iyo waxyaalahaas way horreeyeen waxyaala cus- ee, yani ahaa bilowga ahaa iminkadana wadada bilowgeedii oo si wacan u socda oo la dhigay carrakaawadii oo la dhigay waxa weye la garaacayo oo waxa weeyaan ay socoto dee groundkii hoose oo dhan dhismihiisii socdo ayaa socda waxaanu rajeynaa insha allahu tacala in sida loogu talagalay ku socdo dhinaca kale een, mudane wasiir waxaa jira ee, arrin dhinaca warbaahinta ah oo la sheegayo baryahan ugu dambeeyey dowladda aad ka tirsan tahay inay gacan adag ku qabato warbaahinta madaxa bannaan ee somalilan maxaa ee, diiday sharciga iyo xeerka u yaala somalilan in lagu qaado oo xadhigga deg dega ah keena waxaan filaya de magaca sharcigaas in dadku wada aqoone waxa warbaahinta iminka ee, ku xidhan tahayba waa sharci oo dariiqda sharciga baa loo maro waxay ee, cidda xi- xidhay ama xayirtay waa maxkamad oo dariiq sharciga baa loo maray laakiinse haddaad leedahay maxaa xeerkii saxaafadda loogu qaadiyo ama maxaa loo xidhay waa su-aal kaloo isweydiin leh ee, dalku wuxuu leeyahay shar- sharciyo kala duwan cidda doorataana waa cidda gacanta ku hayso judiciaryga ama cidda garsoorka baa dooratay ee, xeerkay ku qaadayso laakiinse xeerarka dalka u yaalloo dhami muwaadiniintu way u sameyn yihiin oo waa sharci lagu wada fuliyo waa tahay ee, xirsi bal waxaad ka warantaa ee, maalmihii ugu dambeeyey ee, somalilan waxaa ku sugnaa ee, wafdi oday dhaqameeda oo ka socda ee, soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho kasoo kicitamay wasiiro ay la kulmeen baa dabcan ka mid ahayd bal wafdigaasi ee, oday dhaqameedka ah ilaa hadda intaad wada kulanteen waxaa idinka baxay Ee, walaal horta yani ee, wafdiga noo yimi ee ka yimi ee odayaasha ahi de waxay iska hayn odaya dhaqameeda ma ahayn wafdi siyaasadeed marka anagu maanaanaan kulmin sabab aan noo kulnay anana ma jirin oo de ma ahayn arrin siyaasadeed ee waxay iska hayn arrin dhaqan odayaasha dhaqanka ay is arkeen iyo civil society iyo gruubo kala duwan bay is arkeen waxaanay uun intan ka warhayo dee weydiinayeen yani imaantikay u yimaadeen dad uun booqasho ugu yimi oo walaaltinimo ugu yimi may jirin arrin siyaasadeed ay ka hadleen siday sheegeenna siyaasadu ma socon laakiin se way u sheegeen dadkeenu mawqifkooda mana qarsan mawqifka reer somaliland wax qarsoon oo waxa weye la isweydiinaya maayo mawqifka reer somaliland hadduu yahay siyaasi hadduu yahay oday hadduu yahay inanba waa wax mawqif keliya wada aamin waana ka arkeen dadka bulshada reer somaliland mawqifka reer somaliland oo ah inaan goonistaaaga somaliland ku xidhnayn shaksi iyo qof iyo wakti sabana ku xidhnay ay tahay wax ummadda kasoo go-da waxa weeye ummadduna ay u tashatay oo aan ahayn wax warwareegaya wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo khadka telefoonka ee magaalada washington ugu waramayay sahra ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington warbixin cusub ayaa shaaca ka qaaday in tirada barakacayaasha caalamku ay gaadhay saddex iyo soddon milyan oo qof wariyaha v o weda liisa shlein ayaa faahfaahinta warbixintani waxay ka soo dirtay magaalada jineefa waa kan xuseen barre aadan oo inoo soo kooba warbixintan ayaa waxaa soo saaray hay-adda qaxootiga ee dalka norway waxaanay warbixintu shaaca ka qaaday in dadkan barakacayaasha badankoodu ay ku sugan yihiin shan wadan oo kala ah suuriya colombiya nigeria jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo suudaan waa markii ugu horreysay ee dalka nigeria lagu soo daro dalalka caalamka ee ay ku sugan yihiin barakacayaashu waxaanay warbixintu xustay in in ka badan saddex milyan oo qof oo reer nigeria ay dalkaasi ku dhex barakaceen xogeyaha guud ee hay-adda qaxootiga norway yan ealand ayaa sheegay in shan milyan oo qof ay barakaceen sanadkii tegey ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii
Of the 470,000 displaced in Nigeria last year, about 300,000 were displaced due to Boko Haram. The conflict between uh, Boko Haram boqol iyo toddobaatanka kun ee qof ee ku barakacay Nigeria, saddex boqol oo kun oo ka mid ah ayaa waxaa barakiciyey kooxda Boko Haram iyadoo oo halkaasi ay ka jiraan iska horimaadyo dhex mara ciidamada iyo Boko Haram. boqol iyo toddobaatanka kun ee kalena waxaa barakiciyey colaadaha u dhexeeya bulshooyinka ku dhaqan dalkaasi Nigeria. warbixintan cusub ayaa sheegtay in suuriya ay joogaan tirada barakacayaasha ee ugu badan halkaasi oo ay ku sugan yihiin in ka badan lix milyan oo barakacayaal ah warbixintan ayaa xustay in maalin kasta ay dalkaasi ku barakacaan sagaal kun iyo shan boqol oo qof halkii daqiiqana ay ku barakacaan hal qoys dalalka kale ee jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa isaguna lagu tilmaamay goob cusub oo colaadi ka jirto oo ay saamaysay barakacayaal gaadhaya hal milyan oo qof waxa kaleo ay warbixintu xustay in dalka suudaanta koonfureed ay ku barakaceen saddex boqol iyo siddeetan kun oo qof sanadkii tegay ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyadoo iminka tiradu ay halkaasi kor u dhaaftay oo ay marayso ilaa hal milyan oo qof xogayaha guud ee hay-adda warbixintani diyaarisay ayaa sheegay in dadka ku barakaca gudaha dalkoodu ay ku xiran yihiin amaba ay ku jiraan xaalad aad u adag sababtoo ah xadka kama aani gudbin mana helaan daryeelka caalamiga ah ee qaxootiga kale ay helaan waxaana uu tilmaamay in tirada warbixinta ku xusan ay tahay tii ugu badnayd ee tan iyo intii beesha caalamku ay bilowday diiwaangelinta barakacayaasha sanadkii sagaal iyo siddeetankii It is worse than the bleakest and blackest hours of the 1990s with the genocides in Bosnia.
xaaladdu way ka xun tahay sannadihii ugu madoobaa ee sagaashameeyadii markaasi oo xasuuq ka jiray bosniya iyo ruwanda iyo kongo wakhtigaasi waxay tiradu gaadhaysay siddeed iyo labaatan milyan oo qof tan iyo sannadkii labadii kun tiradu way isa soo taraysay waxaana ugu sii daran labadii sane u dambeeyey warbixintan ayaa tilmaantay in laga cabsi qabo in tirada dadka guryahooda ka barakaca ay sii badato oo ay sii kordho
aad baad u mahadsan tahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o weda liisa shlein ay ka soo dirtay magaalada jineeva ee dalka switzerland weli halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e afar macalin oo wax ka dhiga dugsi ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa qorsheynaya socdaal inay ku tagaan meelo ka mid ah goobaha ay ka kala yimaadeen ardayda soomaalida ah ee ay waxu dhigaan dugsigan oo la sheegay in magaciisa lagu magacaabo ana sullivan communication center waxaa la sheegay in boqolkiiba lixdan ardayda wax ka dhigata ay yihiin soomaali ka kala timid meelo kala duwan qaarkoodna ay ka kala yimaadeen xeryaha qaxoontiga ee geeska afrika haddaba si aanu faahfaahin uga ogaano macalimiintaasi iyo ujeedada socdaalkoodaasi iyo goobaha laga yaabo inay socdaalkaasi ku tagaan waxaan waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdiraxmaan axmed aadan oo ah fuliyaha xidhiidhiyaha dhaqamada dugsiyada minneabolis ee gobolka minnesota cabdiraxmaan haddii aad maqlayso bal dugsigaasi ardayda wax ka dhigta iyo macalimiinta doonaysa inay safraan tiradooda haddaad noogu horreysiiso
marka ugu horeysa waa shay aada iyo aad baad umahadsan tahay waxaa baxayo saddex macalin oo maraykan ah iyo gabar kalkaaliyo macalin oo iyadu soomaali ah oo safarkaa u baxaya ay ku gaarayaan halkii ay kasoo tacabireen ama kasoo haajireen ardaydan soomaaliyeed ee iskuolkaa dhigata
waan gartay cabdiraxmaan marka ardayda waxaa la sheegay inay yihiin ardayda ugu badan ee iskuolka wax ka dhigata inay soomaali yihiin meelo kala duwanna ay ka yimaadeen intooda ugu badanina ay dhowaanta dalka maraykanka soo gaadheen maxay tahay ujeedada markaas kaliftay macalimiintani inay tagaan meelihii ay carruurtani kasoo safreen
marka ugu horeysa sidaan ogsoonahay waxa weeye ardaydan ayaa waxay ka duwanaayeen ardaydii soomaalida oo imaaneysay ee dugsiyada minneabolis waxa duwanayay maxaa yeelay waxay ku koreen ama ku kobceen xero qaxooti mana aanay soo arag waxbarashadii asaasiga ee caadiga ahayd ee ilmuhu soo marayeen
waa tahay marka ardayda hore ee imaan jirtay iyagu maxay ku iyo kuwan cusube haatan maxay ku kala duwan yihiin muxuu yahay farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya waxaa weeye ilmihii hore oo hadda sagaashameeyadii imaan jiray oo kale waxa weeye waa ilmo hal sano ama laba sano wuxuun soo qaatay ama xataa luqada ingiriisiga ama xisaab oo kale waalidku kuwaan waa kuwa iyagu ku jiray xero qaxooti oo islamarkaana aan aslanba aan iskuolba soo arkin islamarkaasna la doonayay inay wax la bartaan ilmo la da-ah oo had aan kasoo qaadno toban hadduu jira wax la baranaya arday toban sanadood afka ingiriisiga wax ku qaadanayay
waa tahay marka macalimiintani markay tagaan geeska afrika gaar ahaan xeryaha qaxoontiga ee carruurtan ardayda ahi ay ka yimaadeen maxay si gaara diiradda u saari doonaan waxyaabaha ay diiradda u saari doonaan waxa weeye waxay rabaan macalimiintu inay ogaadaan hab habka sida waxbarashadu qaabka waxbarashada ee soomaaliya uu u shaqeeyo iyo asalkii ilmaha ay wax u dhigayaan halka ay ka yimaadeen si marka ay u ogaadaan haddii ay macalimiintu aada u ogaadaan ilmuhu halka ay kasoo jeedaan dhaqalkooda iyo xiriirkooda waxaa aada u sahlanaanaysa in ay marka isfaham ay sameeyaan oo marka ay hagaajiyaan maaragtay qaabka ay ilmahaasi wax u barayaan
waa tahay marka macalimiintan haddiiba ay safraan oo sida ay qorsheynayaan ay wakti kooban gudahoodba hawlahooda ugu dhammaadaan oy tagaan markaa geeska afrika wadamada ku yaala maxay intee leeg bay ku qaadanaysaa inay markaa ku maqnaadaan xagkaasi
yacni qaabka waxaan u malaynayaa laba asbuuc in ay tahay oo marka ugu horeysa ay tegayaan maxaan ku idhahdaa ethoobia kadibna ay tegayaan magaalada hargeysa xeradii qabri bayax oo ilmuhu ay ka yimaadeen xero maaragtay ku taalla maaragtay oo internal displaced ah oo iyadana ku taalla hargeysa dhexdeeda dugsi elementary ah iyo weliba dugsi qur-aan iyo jaamacad lagu tababaro macalimiinta iyagu dugsiyada wax ka dhiga
waa tahay cabdiraxmaan marka dhibaatada ugu badan ee ardaydu la kulmaan markay dalkan maraykanka yimaadaan maxaa ka mid a maadaama oo aad aqoon durugsan u leedahay la shaqaynta macalimiinta iyo dugsiyada waxbarasho gaar ahaan kuwa dowladda maamusho ee gobolkaasi minnesota
dhibaatada ugu weyne waxa weeye midda ugu horeysa ilmuhu markii ay yimaadaan halkan haddii afka soomaaliga ay yaqaanaan yacni waa ay sahlan tahay siday af labaad ay ku bartaan sababtoo ah macalimiin kalkaaliyaala oo laba luqoodlaa baa jira marka wixii ay ku yaqaanaan afka soomaaliga oo asaaska ah waxaa aada u sahlan inay u bedeshaan xirbadooda luqada labaad oo kale balse dhibka ugu weyna wuxuu yahay dhinaca luqada iyo ilmihii oo aan soo arkin fasal iyo lunch room meel wax lagu cunayo qaab wax loo dhiga iyo ilmo aan wax lasoo dhigan marka bay-adka cusub sidaa ayaa keentay barnaamijkan nabad loogu magacdaray waa erey soomaaliyeed oo u taagan waa nabad weynu naqanaa laakiin ingiriis ahaan wuxuu utaagan yahay new accelerated bilingual advancement academic development marka haddii shanta erey la isku daro waxaa soo baxay erey soomaaliya oo nabad ah
waa tahay su-aasheeda ugu dambeysa cabdiraxmaan macalimiintan sidaynu ka warhayno waa macalimiin saddex ka mid ihi ay yihiin macalimiin maraykana hal gabadh baa ku jirta oo iyada lafteedu soomaali maraykana oo kalkaaliyo macalimeed ah sidaad ii sheegtay iyaga laftooda sidee ugu sahlanaan doontaa dhaqan iyo bulsho iyo luqad aanay garanayn intay tagaan inay wax kala soo dhex baxaan hadhow toole ay ku dhaqaan ardaydii halkan wax ka dhiganaysay waxyaabaha u sahlaya hadda labada macalin oo fasalka dhiga oo mid kami labada saddexda macalin oo aan tilmaanay laba ka mid a af soomaaliga ayay bartaan waa tahay waxay kaloo isticmaalaan aalado kale oo telefoon waxaa laga jira telefoon lamber la yidhaahdo lix hal labo lix lix sideed eber eber eber eber waa khad macalinku uu wici karo isla markaana uu automatically markiiba dhinaca kale u qaba qaban karo la- ma- ma- oo ay ku xidhiidhi karaan waa isla tahay markaas lagu xidhiidinayo waa tahay waalidkii iyo ardaygii iyo isla markaa waxaa Waa kaloo tahay.
jira macalin kale oo soomaali ah oo aan dadka baxaya ka mid ahayn oo isagu ingiriisi marka macalin ingiriisi la socon doona arrimahooda waan ku fahmay waan gartay waan gartay cabdiraxmaan wakhtigoo inagu yar aawadeed aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa cabdiraxmaan axmed aadan fuliyaha xidhiidhka dhaqamada dugsiyada minnesota oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayey isaga oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington
waatahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a haatanna waxaa lasoo gaadhay xilligii aynu ku wadanaysan jirnay heesaha dabacsan ee sahray heeska soo socda waxaa la yidhahdaa dardaaran waxaa nagu Aya.
luqeyn doonta fanaanadii raxma roos
Yeah. Kuya ka ordaysa, soo duwi karaysa. Ruuxa doon ku doonayn, laguma daalo abido, danta laguma seexin, danta lagu, lagu lagu, danta laguma seexin. Kuya ka ordaysa, soo duwi karaysa.
waa xagaag heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
Lagu, lagu, lagu, danta lagu masage. Haddiido hadalka waa lagu duloobaa. Haddiido hadalka waa lagu duloobaa. تقنا وحقربو تكوكو تلماما إلا وابا دوراي هذا دورتي هذا دورتي هذا دورتي حماه حتى تدو عذركا ولا قدر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.